bismillahi raxmaan raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaayo madaxweyne ku-xigeenka mudane cabdiraxmaan cabdullahi ismaaciil zaylici wasiirka madaxtooyada iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda ayaa maanta xarunta madaxtooyada ee magaalada hargeysa waxay ku qaabileen garaad jaamaca garaad ismaaciil ducaale odayaal waxgarad mas-uuliyiin siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka sool runtii waad ogeydeenoo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo xukuumaddiisu dalkan markii uu yimid gogol nabadeed oo ummadda somalilan meel kastoo ay joogto ayuu fidiyey ciddii wax tabanaysa xukuumaddan inay dhegaysanayso ciddii wax tabanaysa inay ka qabanayso waxtarkeega xukuumaddu inay meel walba gaadhsiinayso cid waloo somalilan ka soo jeedaaba waxtarkaasi iyo horumarkaasi dalka ka socda inay qeybta ay ku leeyihin ay ka qaataan dowladdu waxtarkeega inay gaadhsiiso ayuu madaxweynuhu horeba ugu ballan qaaday garaad jaamac iyo cuqaasha iyo waxgaradka kale la socday maanta ee xarunta madaxtooyada madaxweynuhu ku qaabilay waxay ka warrameen kaalinta ay ka qaadanayaan horumarka dalka sida mar walba iyo wakhti kastaba ay diyaarka ugu yihiin qarannimada somalilan iyo meelmarinteeda sida ay mar walba diyaarka ugu yihiin in ay wax ka qabtaan wixii nabadgelyada darro keenaya dalkeenna iyo dadkeenna ku keenaya nabadgelya darro waxaa kaloo uga warrayn madaxweynaha deegaanada gobolka sool ee gobolkaasi sool waxyaabaha uu tabanayo oo dhinaca horumarka loo baahan yahay in wax lagala qabto ayay ka warrameen iyo baahiyaa jira runtii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxa uu jeediyey hadal dheer oo uu kaga warramayo taariikhda dalkan uu leeyahay sidii midnimada lahayd sidii wadajirka lahayd ee guud ahaanba markii xorriyadda dalkan loo dagaalamayay ee ingiriis lagula jiray qaybtii ay reesool ku lahaayeen hormuudnimadii ay ku lahaayeen iyo kaalintii ay ku lahaayeen wakhtigaasi dheer wixii ka dambeeyey iyo halgamadii la soo maray waxaa kaloo madaxweynuhu uga warramay koob iyo sagaashankii go'aankii dib ula soo noqoshada amba dib u sicidda qaladkii dhacay lixdankii ee magaalada burco lagu guddoonsaday in somalilan ay dib ula soo noqoto reesool kaalintii ay ku lahaayeen reesool waxay ka qaateen garaadadooda iyo cuqaashooda iyo waxgaradkooguba kaalin muddakarnimo oo hormuudnimoay ka qaateen waa tii ta lagu socdaa waa tii ta la doonayaa in laga midho dhaliyo waa tii ta la doonayaa in midhahaygii way muuqdaan oo midhahaygii somalilan waa nabadda waa dowladnimada waa ismaqalka waa kala dambaynta waa dhismaha qarannimo iyo hagiddiisa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siinaayo mar walba uu ku taamayo in dalkaasi uu ka sameeyo isbeddel dhaba oo ummaddu ay dareento aad iyo aad baa aad iyo aad baa la iskugu warramay madaxweynuhuna taariikhdaa dheer ayuu ka soo warramay sida mar walba xukuumaddiisu ay diyaar ugu tahay waxyaabaha iyo adeegyada loo baahan yahay in dadka lala qabto wixii xukuumaddu awooddeeda ay haysama inay la qaban doonto oo diyaar ay u tahay xukuumaddu inay hawshaasi wax ka qabato runtii kulankaasi jawi fiican buu ku dhacay jawi farxadeed buu ku dhacay jawi isqancin buu ku dhacay jawi in qarankaasi nabaddiisiiyo dhismihiisaba dhinac loo wada jeediyo ayuu ka dhacay waxaa kaloo mataqaana cuqaasha iyo waxgaradka looga warramay guud ahaanba howlaha dalka ee soconaya xukuumadda waxyaaba ay ku mashquulsan tahay dhinac walba ha noqoto caafimaadka ha noqoto waxbarashada iyo adeegyada kale ee asaasiga dadkeena u ah laga maarmaan inay helaan ayaa runtii guud ahaanba uga warramay aad iyo aad buu kulankaasi si farxad iyo jow farxadeed buu ku dhacay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu